fasli xun ee matruukiya saaqid ee faaxishu lkalad ama iyadoo la yidhaha ninku ma xoog badna calaqal ninkani waa nin weli ishaysta oo dee saas aan ahayn oo ruwaadi dee markaas oo kale oo hadal yaroo fiicna oo risaalo ulaa dahabi kuba lahaa kolley marka dee waxawey masa wada naqlinaya ayaa ruwaadan buu de kadib nin bal matala dee waxoogaa yaroo ishaysto quwadiisa ay badantao kolkol madaxu yar xanuunayo oo kale iyo waa kan dee maqaalka yari kuba sugan yahay iyo kun intaasoo kolkol dee xumad iyo wax ziyaadiya kuba sugantahe laakiin weli isadkaynayo jamaacadii iyo tegayo jumcadii iyo aan jiifsan iyo mid dee bal matala markii dambe hagaag aba aan ukacayno firaashkii yaalo oo kale iyo mid ahba nafti ay kaba sii socoto muxtadaro sakaraada iyo waxyaalasaas dee waa rutbooyin saasa oo kale waa dadkan jarxiga iyo waxyaalahan jarxigu siduu yahay buu misaal yaroo fiican oo taas insha allah fima bacd haddii kutub kale rabbi inoo dhib yareeyo waa hadal yaroo aada u qiimo badnaa oo dee waxawey ay la arkaa inaan kuba soo naqline ayuu kaba dhigo ujeedadu saa dadkiba dee xanuunkoodii xanuun yaroo fududoo dee nin gawsmar yar xanuunayo isaga ama madax yar xanuun laho hawlihiisii kale iskaba wato oo kale iyo waa nin dee maqaal yari ku sugan yahay dacfi yar waa la tilmaamaya laakiin waa ninkan weli wixiis waa qowl iyo nin bal xanuunkiisa intaa ka batay lakiin haddana weli isadkaynayo jamaacadii u baxayo taasi mid marka dambe dariix alfiraash noqda iyo dee mid noqday baa ruux nafka eegunahayo waxyaalahaasay dadku yihiin ayaa xagga dacfigiina maraatibtoodu ay tahay oo loogu kala dacfi xun yahay oo dacfigu uu dee usii kala ziyaadsan yahay haddaba marka waxyaalahan iyo waxan dee isku mid baa buu leeyahay waana dee maraatibta dhexayn subeen bal taasi waa wuxuu kaga baxay aadna way u koobantay iyada halkan laakiin fima bacdi insha allahu tacaala ama idinkii haddaa ibtilaac yeelataan ama rabbi inoo dhib yareeyo kutubta kan kaba sii sarreysa waa waxaan maraatibta cinda alxaafidi ilaa lix bay noqonaysaa aimada qaarkood afar bay noqon kuwa shan bay noqon oo dee weygyar kale horeeyeena waan arki doonaa insha allahu tacaala ama waana heli kartaan kutubtaas kaba helaysaan wa min almuhima aydan waxyaalaha muhimka waxaa kaba mid ah oo dee tan muqaabilkeeda maraatibu tacdiil ruuxa marka la tacdiilinayo ama la tawsiiqinayo laleeyahy ruuxani waa cadde ama waa ruux lagu kalsoon yahay iyadana dee dadku heerkama wada joogaan aaday taa ugu kala tagsan yihiin iyaday cadaala u wada sugnaata haddana xagga dee cadaaladnimadii loo kala badsanaya cibaaraadkay culimadu u adeegsadeen tacdiilkaasna cibaaro keliya maasa kuwan jarxiga aan kuma soo marrun bay iyaguna maraatib yihiin waxay tilmaamayaan inuu xagga cadaalada dee bal matalan quwadeeda iyo dhexdhexaadnimadeeda iyo yarideeda ama taas oo kale iyo waxyaalahaas bay alfaadahani tilmaamayaan haddaba taasna in la garto oo ujeedadu de haddii aanad meeshii hebel waa cadun arintu maaha hebel waa daciifun dacfigii baa maraatib leh bal markaa maraatibta intan ku ogaana waa waxyaalihii culimadu ay adeegsadeen ee alfaadaha iyo ama tacdiilka ama tajriix u adeegsadeen marka umuurahaasi aad bay muhim u yihiin wa min almuhim ayda macrifatu maraatib atacdiil wa arfacuha buu leeyahy haddaba waa sidaa sii hore inaysa ugu sarreysa xagga ruux marka la tacdiilinayo waxa ugu sarreeya ugu sarrey badana alwasf sifayn weeye aydan aydan waa dee sidaa dee kii horeba wasfigan waxa mubaalaga ziyaada ay kuba sugantahay laguma sifeeyo siya aydan bima dalla waxa tilmaamaya tusaya ee noo markaa faa'iideynaya cala almubaalagati xeel dheeraan fiihi fi tacdiil weeye tacdiilkan la tacdiilinayo aada loogu xeel dheeraanayo waasraxu dalika waa tii un oo kale waxa ugu sariixsanna taasama ugu saraax badan atacbiiru cabirid lagaba cabiro biafcal afcalu tafdiil dalika ka awsaq الnaasi fulanu awsaq الnaas dad oo dhan ba isagaa ugu awsaqsan iyadoo la idhaho aw asbat الnaasi ama waa isla mid awsaq iyo asbat aw ilayhi اlmuntaha fi tasabuta xagga marka la eego tasabutka isaga ayaaba kuba dhamaadaa intiha iyo nihaayada halkaasi isagay kuba joogtaa meel oo dhaafaaba halkaa maba jirto waa alfaadaha tacdiilka kuwa marka la eego mubaalago lagu xeeldheeraanaya ugu sii sariixsan uma bacdiyeed maa taakada waxaa soo raacaya rutbadii labaad cinda alxaafid barhkood dee labadooda way isu geeyaan maa taakada wixii ku adkaaday bisifatin sifo min asifaati adaalati cala tacdiili sifaatkii tilmaamayey ina tusayay tacdiilka oo macnaa aw sifatayn ama laba sifo oo masalan waxa weeye waa latawji la tacdiiliyey sifo sifaatkaa dee inoo tilmaamaya ina tusaya tacdiilka lagu sifeeyo batunba ama sabtun ama waxaaba layidhiba dee xujatun iyo xaafidun haddaba taa keliya iyada rutbada saddexaad buu isagu kaba dhigaaye haddii bal sifo kale lagu sii adkeeyo lasii adkeeyo oo takraar sifada nafteedii lagu celiyey ama cibaaro kaleo iyadna macnaheedii le la raaciyey oo laguba adkeeyey ama dee mar wax ka badan de markaa la israaciyey oo sida barhkood ruwaadda ka ama culimada kaba dhacday iyagoo nin sheegayey iqatun iqatun iqatun iqa uu waday ilaa uu sagaal goor yidho mar haddii uu neefti u baahday tanafusba u taasuu laba joogsaday bal umuuraha caynkaasina waa rutbadan labaad ee afcal ama wixii lamida afcal ee mubaalagada aada loogu xeeldheeraanayo waxa weeyaan wasfiga tacdiil laguma sifaynayo kuma sugnayd cibaarada soo raacaysa weye wadalika waaba maxay ka iqatun iqatun ka ay fulanun ama ka qowlihim fulanun hebel iqatun iqat iqa keliya hadii lagu dayo rutlada saddexaad ee sifa lagu sii adkeeye kale iqatun iqa aw sabtun sabtun aw iqatun xaafidun aw cadlun daabidun waa nin markaa cadli oo daabida bal markaa halkan eeg xaafiduna siqi uu raaciyey daabidna wuxuu raaciyey iyadna cadli oo bal haddii siqa laynoo idhaah raawigii laba wasfi baa inoogu wada sugan oo aamidi inuu dabdi fiican leeyahay iyo in cadaala ay u sugnaatay labadaasa lafdiga siqanima ay keenaysaa sabti haddii la yidhaahna taasuu keenaya bal marka laakiin xaafidun uun la yidhaha marka halkan eeg xaafid siqu raaciyey ama daabidkiina cadli buu raaciyey markay xaafid keliya la yidhaha ee waxaa la tilmaamay dabdi fiican oo wanaagsan inuu leeyahay ama nin mutqina yahay laakiin janib baa inagaba maqanoo waa janibkii cadaaladiisa isaguna halkan dee muhim ahaayo ninkii haddii xifdi fiican leeyay laakiin aanay cadaala u sugnaanin dee qiimama yeelanayo markaa sidaa daraaddeed de haddii la yidhaha imaka xaafidun xaafidun oo kale janib baa inaga maqnaanaya daabidun daabidun ama xaafidun daabidun haddii la yidhaha janib baa inaga maqnaanaya san baa markaa halkani waa dee wax maqsuudo lafdigan cadli loo raaciyo waa si dee qeybtii kalena ay u buuxsanto dabdina waa leeyahay cadaaladna way usugnaatay hadduu dabdi leeyana cadaala usugnayn waa la garan rag xufaad ahaa xifdigoodu aad iyo aada u sareeyo maanta aan kutubta dikrigooda inooguma sugnayn waa la iskaga tegey dee markaa ruwaadda hagaagsan mal haddee kutubulcilal iyo waxyaala inaad kuba aragtaan mooyaane bal dee marka la eego aqoontoodii iyo xifdigoodiina dee raggii kibaarta ahaa bay la xifdiyaan sida sulaymaan shaadakuni oo kale iyo waa martabadii axmed ibnu xambal iyo cali ibnu madiniya raggaas ayuuba dee la xifdi ahaayo aanu kama hooseyn laakiin markay sidiisii kale cadaaladiisii kale iyo wixii aanay u toosnaan ayaa culimmadu xadiidkiisii oo dee dabdigaa isagoo lahaa itqaankaa lahaa bal xifdi laguma ogaa ayay kaba tegeen oo kaleo dee heerkiisa u gaadhsnaa waxayna tusay yaziid ama abu daawud dayaalisi markii rixladii kaba soo laamayo oo kale ayaa dee asbihaan isagoo kasoo noqonayo bilaadii batre oga soo noqonayo ayaa wuxuu u ooyaa la idhahdo tira dadku markay weladoonkooda ku noqonayaan way farxaabi maxaad la ooyeysaa tiri biyaad galaan sanada ku noqonaya shayaadiina insi baan ku laabaya waa shaadakun iyo ragga oo shaadadu dee qalab yar oo kaba dhacay ama xaraf yaru kaba tegay ama ismi yaroo si kaba noqdaan ku tayinahayn ku qabsanaya ku dhegaya u leeyahay maxaad la timiba oo kale dee waana adugu kollay nin iska yar dhib badan buu ahaa de markii dambana waa taa riwaayadiisii maba hayno xifdigaasna waa la marka haddii xifdiga ana wax la socon dee qiimo yeelana tan baa deete muhim ah haddii ruuxa daabid lagu sifaynayo daabidka nooma aha weli siqa inuu yahay waa dee itqaan waa leeyahay jaanibkii kalena waa in la raaciyo markaa daabidnimada iyo xaafidnimada waa inay raacdo sidan oo kale cadlun ama dee siqatun raacdo naxu dalika taasna waa rutbadii labaad oo halkii dajaalun iyo kadaabun iyo waa tii qaabilaysay marka halkan maxaa tii saddexaad noqonaysa cinda alxaafid marka wasfi keliya un la sheego siqatun unbaaba la yidhi sabtun baa la yidhi dee waxa weeyaan bal taas umuuraha xujatun umuurahaasoo martabada labaad oon wasfigii la celcelina ayaa idnama rutbadii saddexaad noqonaysa waa adnahaa markaa tii ugu hooseyey sido tii horena laba uu kaba dhigta xagga ugu sarraysa ayuu haddana tii ugu dabacsanayd buu ka dhigto sanata ugu hooseysa alfaadu tacdiil oo aad bay markaa eeg alfaadu tacdiilta kuwa ugu hooseeya iyo kuwa alfaadu ljarxi watacdiil ugu sahlan ee iyaguna ugu fududi aad bay isugu waa dad isku dhow dhow labadaa dhinac aad bay isugu dhow yihin waadnaha ma ashcara waxa ku dareensiinaya weeye bilqurbi dhowid raawigani uu dhow yahay min asari tajriixi tajriixa wixii ugu sahlanaa ugu fududaa dhowid uu dhow yahay ku dareensiinaya waa kolley way isku dhow dhow yihin wadalika ka shaykhun de waa cibaaro saasoo iyagu agtooda ninkaan xifti saasa iyo lahayn ay kaba cabiri jireen shaykhun baabay kaba cabireen wayarwa xadiidu xadiidkiisa waa la wariyaa yuctabaru bihi dadka kale waa lagu de macan la ictibaariya ujeedadu waa xadiidkiisii dee wuxuu usuubanaya shaahid iyo mutaabaca iyo waa la ictibaarinaya de waa iyadoo kuwii kale iyo dadkii kale xadiiskoodii looba eego haddii wax ogeeyo la helo la qaato haddii kalena la iskaba daayo wanaxu dalika wa bayna dalika maraatibu laa takfa wuxuu leeyahy intaas inta udhaxaysana ee kitaabkii waa kitaab mukhtasar oo laynooma soo dhamaynaya maraatib aan qarsoonayn ayaa udhaxaysa wey wuxuu uhi wahaadihi tani bal alfaadihii markuu yar dhameeyey ayuu umuuro weli jarxiiyo tacdiilkii ku tacalluqsan buu sheekhu oo axkaam ah inoo raacinaya oo wuxuu uhi wahaadihi tani axkaamun axkaam weeye tatacalaqu ku tacalluqaysa bidalika waa maraatibta jarxiga iyo tacdiilka ama jarxiga iyo tacdiilka maya dheh maraatibta maya ku tacalluqayso dakartu aan sheegay hunaa meeshan halkan aan ku sheegay litakmilati اlfaa'idati si faa'idadii aan u buuxiyo oo faa'idadu ay noogu taam noqoto uno waa adigu waxyaala axkaama ku tacalluqsan jarxi iyo tacdiil oo kala duu alfaadii jarxiga iyo tacdiilka sheegay asbaabtu waa iyada dee taa uu horreysay khaasatan asbaabta dacniga iyo ninkii aqoonta u lahaa dee isagana sida kale loogu kalsoonaa ayaa laga aqbali laa min gayri caarif midna aan macrifoba lahayn oon aqoon lahayn oo asbaabtii dee taskiye keenaysayna aan aqoon u lahayn kaa iyada inkastaba hadduu yidhaha hebel waa caddi taa laga aqbali maayo sababtuna waa lianlaa yuzakiya kaa waxaa looga aqbali waayey si aanu u taskiyeyn u tacdiilin mujaradi maa kii mujaradkun yadharu lahu u muuqanayo ibtidaan bilow ruuxa ugama muuqanaya min gayri mumaarasatin waktibaar iyadoo dheehid ruuxan uu dheehay xaalkiisa laba socday uu jirrabay oo hubsaday iyadoona jirin uu iskaba taskeeyo oo dee waxaa dhici karta ruux haddaa dee tan layska aqbalown ruux ruux shakligii oo kale iyo umuuro sidaasay inuu intuu kukaafto ku kaaftoomo uu iskaba tacdiriyon sida barhkood lagaba soo naqlin intay cid tacdiriyeen bal ka waran dee markii la weydiiyey i haddaad aragta shakligiisa iyo hay-adiisa iyo dee taas uu leeyahay hay-ada uu leeyahay waxaad garan lahayd dee nin saasa inuu yahay waa intaa shakli sare iyo waxyaalo saasa bal markaa ruuxii waxaan dee taskiye keenahayn oo aan ka imanta ikhtibaar iyo mubaaraso aan kaba imano arrintu ay tahay un daahirkiisa iyo shakligiisa wax uga muuqday waxaa dhici karta in wax ku dee ku taskeeyaba saa daraaddeed waa ruux yaqaana waa nin dadkii aqoonta lahaa weeye iyagoo lagu kalsoon yahay macrifada weyn waxaan u lahaa ruwaadana la socday ee dee hubsaday ee iyagu markaas hagaag xaalkoodii u yaqaanay kuwaasaa lagaba aqbalaya walow kaanat haba ahaataa taskiyatu tacdiilka iyo taskiyadaasi saadiratan mid ka soo fushay min muzakin waaxidin ku wax taskiyeeyo oo keliya cala alasax macnahaas qowlka halkan sixada badan oo macnaha wuxuu leeyahay de haddii laba iyo saddex iyo afar ay nooga soo fusho waaba sii fiicneed oo wax laysku raacay ama dadkii badankoodii ay sheegeen ee xataa hadday dhacdo ciddan tacdiilinaysa raawiga taskeynaysaa shaksi keliya uu yahay laakiin shaksigaasi uu yahay caarif bilasbaab isagii ehel u ah asbaabtiina garanaya waan aqbalaynaa ruuxa keliya marka cala alasaxna khilaaf baa jira meeshii oo barhkood dhameeya ruux keliya lama aqbalayo waa inay calalaqal laba ay ninkan taskeeyaan oo kaas buu leeyahay laakiin qowlkooda raajixa sixada badan bal dee muqaabil asaxna xoog buu leeyahay kol haddii asax lagaba cabiray way kala xoog badanyihin kaleeyahy kala raajaxsan yihiin une bal taasi waxa weeye waa laga aqbalaya muxuu leeyahy khilaafan ay mukhaalifiina inagoo khilaafayno xaalaan khilaafayno liman sharada ciddii shardiday annahaa taskiyada laa tuqbalu inaan la aqbalayn ilaa min isnayni laba uun mooye oo dee qorooyin baa culimada ka mida shardiyay oo yidhi taskiyada ruuxa la taskiyeynayo laba caalim oo dee garanaya asbaabtii jarxiga oo macrifo taauli ninkay taskeeyeen unbaa la aqbalaya nin keligii kuu taskeeye la aqbali maayo haddaba wuxuu leeyahy laakiin qowlkooda dee kan muqaabilkiisna mee ruux keliya oo caarifun ah waa laga aqbalaya kaas baana raajixa marka maxay kuwan iyagu xujadoodtay waa ilxaaqan haleeshiino laha taskiyadan ay haleeshiinayaan bishahaadati markhaatigii filasaxi aydan oo xagga shahaadadii iyadna waa sidaas sixada badan suuradan dambaba oo macnaa kuwani waxay leeyihiinba dee shahaadadii marka shaahid uu wax markhaati ka noqonayey ruux keliya lama aqbali jirin haddii suuro la arkayna dee waa dhaar baa laba socotayoo ruux keliya lama aqbali jirin halkan cadad ama laba ruuxiyabaa loo baahnaa bal iyadoo dee waxyaalaha ay markhaatiga laga noqonaya ay ku kala duwan yihin taxdiidka cadadka shahaadaadka ama cidda cadadka shuhuudka taasaa loo baahna marka tanadkii oo kale ayaa la haleeshiinayaayoo dee kana inay hadhow raawigan wixii isagu warinayay oo diin ah ayaa kuba sugnaanaya marka la taskeeyo shaahidkuna markuu cinda alxaakim ka markhaati furo qowlkiisa waxbaa lagu xukumi jiray o iyadna xuquuqba ku sugnaan jirtay markaa tanaa la haleeshinaya waa in meeshii cadad la helo ama calalaqal laba ruux la helo taas oo kale ayaa wuxuu leeyay ayay dee iyagu yidhaaheen waa kuwani ixtijaajkood wey laakiin wuxuu leeyay waalfarqu baynahumaa farqiga iyada waxa weeye u dhaxeeya taskiyad iyo shahaadadu ee halkan dee qolada lemeeye looma baahna laba ee ruux keliya waa lagu kaaftoomi karaana ay dee ku kala farqinayo ama lagu kala farqinayo ay leeyihin isku xukun maaha ana taskiyata taskiyada tunazalu waxaa la dejinayaa manzilata alxukmi xukm manziladii falaa yushtaradu fiiha alcadadu cadad looma shardiyo oo looma shardiyayo fiiha fi taskiyati alcadad tiro looma shardiyayo washahaadatu shahaadaduna taqacu min ashaahidi shaahidkiibay ka dhacaysaa way ka soo fulaysaa cinda alxaakim nin xaakime agti faftaraqa halkaasay ku kala tegeen oo muxuu leeyahay farqiga halkan taskiyada raawiga uu leeyahay hebel waa cadli uu yidhi ama hebel waaba san uu yidhi waxay markaa la mid tahayba oo la dejinayaa xukum uu cidi riday oo kale xukumkii xaakimku riday oo kale dee xukumkan xaakimkana bal shaahidku isagu bal qowlkiisa xuquuqdaha kuma sugnaadeen cadadna waa tan la eegaye isagu kawa xukumaya maahayna marka isaga la dhegaysto xaakim baa xukumka ridayo waxaas waa saasoo kaasa xaqa ku sugnaanayay ee shahaadadii ilaa haddee xukumku dhaco xaqa kuma sugnaanahayn xaakimka xukumkiisana looma baahnayn in laba nin ay wada xukumaan qadiyadii xaakim keliya ayaaba xukumkiisu fulayey shaahidka cadad ha loo eege laakiin xaakimka laba looma baahnayne nin keliya ayaaba xukuma taskiyadan marka la leeyahay ruux waa sidaasna waa xukumkii bay laba midtay la ridayay oo kale dee xukumka xaakimkuna cadad uma baahan jirin ruux keliyaa lagu kaaftoomi jiray taskiyadna mansiladii shahaadada ma dejisnee waa xukumkii la ridayey ayay dejisantahay halkeedoo dee markaa iyadna cadad uma baahno markaa farqiga u dhexeeya shahaadadii iyo iyo markaa taskiyadani waa taa shahaadadii iyadoo nin xaakimaagtii bay kaba dhici xaakimku markuu eego hadday dee ninkan shahaadadiisi aqbalo wax xukumaya taskiyadna xukumkaa kale laba mid tahay xukumka dambena cadad looma shardiyi jirin marka farqigaasa udhexeeya oo laysama qiyaas qaadanaya ama laisma haleeshinayeen walow qiila haddii laba yidhaaho buudi xaafid baa leh yufasalu waa la kala saarayaayo bal waa la kala qaadi oo baynamaa idaa kaanat taskiyatu taskiyadu hadday tahay fi raawi raawiga la taskiyeynayaa mustanidatan mid ictimaadsanaysa min almusaki ninkan musakigaa xaggii ila ijtihaadi ijtihaadkiisa mid ictimaadsanaysa waa ataskiyatu taskiyadan fi raawi kuma sugani hadday tahay mustaninata mid cuskanaysa oo aasaasba uu yahay min almusaki waa taskiyada musakika xaal ay ka ahaatee xaggii ila ijtihaadi ijtihaadkiisa mid cuskanaysa hadday tahay aw ila naqli ama naqlin can gayrihi gayrkii uu ka soo naqlinayo hadday ictimaadsanayso in laba kala farqiyo la kala qaado midna la yidhaha cadad baa loo baahanaya midna cadad looma baahanayo lakaana mutajihan qowl wej labuu noqon oo wuxuu leeyahay dee khilaaf baa jira meeshii haddii laba yidhahaana imika wej ba yeelan lay oo macnaa qowl wejiha ayuu noqon karaa in la tafsiiriyo maxay lagu kala tafsiiriyo bal aan eegna ninkani markuu leeyahay bal waa cadli muxuu u yidhi xaggee cilmigaasi ugaba yimi ma isaga markuu ninkan dee mubaaraseeyey xaalkiisii isu geystay qaraa-intii dee ninkan uu tatabucay xaalkiisii ayuu xaggaa ijtihaadkiisiibuu ku ridayaa taas mise de waa cid kale waxa ay ku tidhi ay uga sheegtay ee xagga toosnidiisa iyo dhowrsoonidiisa iyo umuurahaasee kale markuu dadkii weydiiyey waa naqlin dad kale uu kaba soo naqlinaya xaalkiisao taasuu kuba riday marka wuxuu leey taa haddii la kala qaado markaa la yidhaaho dee haddii isaga ay tahay ijtihaadkiina waa xukm xaakima oo kaleo uma baahna cadad laakiin markay naqlin noqoto cadad ha u baahto haddii sidaa lagu kala farqiyo iyadna qowl wejle ay ayay ahaan layd buu leeyahay xaafid sababto liannahu in kaana alawalu hadduu ka hore yahay ومعنى المستندة إلى اجتهاده فلا يشترط العدد أصلا cadad markaa looma shardiyaya asal ahaan sababto لأnه xiinaidin uu اجtihaaday sida xaakimka oo kale markaasu xukumkii ridaya yakunu wuxuu noqonaya bimanزilaة الxaakim xaakimka manزiladiisa o kale xaakumkuna cadad uma baahnayn وin kaana ثاني hadduu yahay ka labaad oo ka labaad hadii uu arinku uu yahay oo ah naqlin uu غeyrkii kasoo naqlinayo فيجري فيه الkخلاaف khiلاaفkii markaa mcadad baynu u baahanay mise uma baahni oo halkan mcadad baa loo shardaya mise ayaa khilaafkii baa dhacaya ama de yجrي wy yجrي ba tal ويتبين weliba ka dambana waxaa muuqda أنahu أيضا laa يشhtarad أنhu waa kan dambana ee ثaaniga أيضا sida kii hore o kale isagoo laba mida laa يشhtarad inaan looba shardiyayn الcadad cadad looba shardiyahayn tan dambana لأنa أصل نqli نqlin iyo نqliga asalkiis laa يشhtarad فيه الcadad cadad looma shardiyo فkda ma تفرع canhu wixii ka farcoomayna saasoo kalena ugu shardiyan oo xataa suurada dambe buu leeyahy bal khilaaf ba hala geliye xataa suurada dambena waxaa muuqatay inaan cadad la shardiyin ba haddii ay tahay naqlin sababtuna waxa weeyaan riwaayaadka oo kale iyo waxa la naqlilayo iyo akhbaarta iyo taas dee cadad looma shardiyi jirin shahaadada iyo markaa riwaayaduna waatay ku kala dunaayeen oo imaka riwaayada iyo shahaadadu waatay ku kala dunaayeen oo umuurahay ku kala duwan yihiin waxaa kaba mida inaan riwaayada cadad loo shardiyin oo ruux hadduu dee siisa loogu kalsoonyo khabar inoo sheego waan aqbalaynaa ka keligii laakiin kaa naftiisa hadduu ina idhaha hebel hebel buu xaqaa ku leeyahay oo taasaad markhaati ka ahaa iyaduna cid kalaan u baahanayso hadda waa ninkii aan riwaayadiisa aqbalaynay waa khabarkiisa aqbalaynay markay shaahid noqoto waayo xuquuqdii dadka meesha taalla ixtiyaad xuquuqdii dadka loo ixtiyaadoonaya taalla marka isaga kii naftiisa hadda siqada ah lagu kalsoonaa ina warkay noo sheegeen kama qaadanina xadiidkiisii aan saa ku warinaynay waa si aan soo marray xadiidka qariibka in la aqbalaya faladii ninka dee nin cadaaliya dad ee u sugnaatay ahaa bal marka kaa naftiisa hadduu ay noqoto shaahid uu markhaati yahay markhaatiga cadadka u baahna dad oo dhanka ugu awsaqsan adduunya cadadka u baahnaa marka farqigaasa uma dhexeeyo naqliga looma shardin jirin cadad marka kol haday dee taasi tahay waxaan imika taskiyadana naqliga unbay ka farcoomaysaa xag shahaado maaha waa waxyaalihii naqliga kaba dhashay kuma xidhnaa marka isagana inaan looga shardin baa tana raajix noqonaysa suurada dambena inaan cadad halkan loo shardin ayuu baa raajix noqonaysa w taasi bal waa mid oo taa ka bax wakada yanbagi saas oo kale waxaa haboon an laa yuqbala inaan la aqbalin aljarxu watacdiilu jarxigiiyo tacdiilki inaan laga aqbalin ilaa min cadlin ruuxa ay cadaala u sugnaatay oo mutayaqidan aan mugafal ahayne aada iyo aada waxa weeye u baraarugsan mooyaane taas inaan ruux kale laga aqbalin baa muhima oo macnaa dee ujeeddadu ruux hadduu cid tacdiirinayo waa in horta isaga ay cadaala u sugnaato nin aan cadaaladiisa sugnayn ba halkaas cadligiisi la aqbali maayo in badan baan aragnaa xaafid ibnu xajar iyo dee amsaashi oo markaa macruuf oo dee kitaab weyn oo xagga dacafada loo abulfatxi alazdi la yidhah waa kitaab weyn oo dee malaa israf badigiyo tacadi badan kaba dhaco ruwaad dee wixii uu isagu la gooni noqday jarcigooda ayay idhah dee huwa gayru mardiyin fakayfa yuqbalu qowluhu isagii baaba naftiisa waa isaga naftiisa fadaaleh taa aqwaashiisa uu la gooni noqdo ama cidda uu isagu daciifinayo ay kaga joogsadaan culimadu ama ay ku cileeyaan ay kuba radiyaanoo isagii baaba gayru mardiya ay idhaahaan bal markaa ninku waa inuu nin ay cadaala u sugnaatay ujeeddada ruux kasta la iskama aqbalayo ee waa ruux la og yahay aqoontiisa horta aada u sarraysa la og yahay cadaaladiisa waayo waxaan wax sahlan maaha wax markaa dee fudud maaha waa wax dee inaama ay ka imanayso suu isho kuba inoo sheegi doono dee wax rasul dee nusu dee diintii oo shareecadii ka mid ay dadku shareeco kaba dhigtaan oo la aqbalo ama ay ka dhalanayso ruux dee muslima oo dee simo xun iyo sumad xun lagu dhigo weligii aan kaba hadhin ay kaba dhalanayso maaha wax dee cid kasta un lagaba aqbalayo ama ay tahay in layskaba aqbala haddaba ilaa min cadlin mutayaqidin macnaa aad iyo aad u baraarugsan ujeedadu macrifadiisna ay dhan tahay si uu dahabiba kaba cabiro xalaal miradkiisna uu dhan yahay ilaah ka cabsanayo oo xalaal miradkiisu dhan yahay kaasubaa lagaba aqbalaya falaa yuqbalu la aqbali maayo jarxu man shaksi jarxigii afrada xadgudbay oo meye uu ku xadgudbay fiihi isaga fiigiisa jarxigiisa mujarixun ku jaraaxeeyey bimaa laa yaqtadii waxaan keenayn cinda xadiisi muxadis ninkan muxadiskaa xadiidkiisii celintiisa oo macnaa ninkii adigu dee waxyaalaha israafka lagu arkay ifraadka laguma tirinayo oo nin mujarixi uu dee ku tacadiyey oo dee isagoon jarxigaa mudan uu jaraaxeeyey un mid la celinayo la aqbalaya maaha taas la aqbalaya maaha adigu waa ruux adigu waraciisu taam yahay khibradiisuna ay dhan tahay taas dee la sida la filayana hawo iyo mayl iyo waxyaala caynkaasa ka beri ah ayaa halkan ehel u ah oo la qaadanayaaye maaha ruux kasta macrifaba haba lahaadee in laba qaadanayo warkiisii ama sharxigiisii iyo tacdiilkiisii kamaa laa yuqbalu sidaan loo aqbalahayn taskiyatu man shaksi taskiyadii akhada qaatay bimujaradi daahire daahirkan ruuxan shakligiisa ama waxa sare ama dee imika caddigaa aan macrifo lahayn ninkii waa arkaayo masjidkiibuu kula tukanayaa waa yar dhowrsoon yahay laakiin khibro baadino oo loo leeyo la hubsado la tatabucayo maanu jirin si aan kaasba taskiyadiisa loo aqbalay mujarada daahir ayaa kan kale isagu war laga sheegay uun ama camal acmaasha ka mid oo dhici karta maxmal leh waa waxbuu sameeyey wixii maxmal buu leeyahay isagii cudurdaar buu yeelan karaa bal waa wuxuu kaba toobad keenay waxaan sidaasba ahayn adigu bal taa wax ku jaraaxeeyey iyada taasna amaba ragga qaarkood baa dee hebel maxaad xadiiskiisa uga tagtay ayaa lagu yidhahdo turi nin hadal badan buu ahaa dee taas oo kale iyada waxa weeyaan ama bal xataa dee isagoo sarajoog kaas ayaan arkay de culimadu jarxi kama ay soo qaadin maxmal baabu u leeyahy ama umuuraha caynkamina dee maha wax saasa unoo lagu jaraaxeeyo ee waa inuu ninku macrifo dhan u leeyahay aqoon horta aqoon sare leeyay waracnimana ay u sugnaatay ilaah ka cabsi waayo dee ninkaan ilahay ka cabsanayn ruuxan cadaawadiisa iyo waxyaalo kale iyo afkaar kale iyo itijahaad kale ama xataa iyagoo dhalinyar kale itijahataasu ku meeshii kale itijaahiin bay ku jaraaxaynaya markaan cabsi ilaahay jirin bal dee cadaawadiisa iyo xasadkiisa ku jaraaxaynaya ee waa inuu macrifona leeyahay dee waracna leeyahay khayluun saasaa lagaba sheegay un taasna maaha wax ruux lagu jaraaxeeyo ee dee macrifo khibro iyaduna meesha ay taalo taas wey xagga taskiyadana dee ruux ruuxan daahir alxaal inay dadku had iyo goor xumaan ma sameeyaan oo ma sameeyaano waa dhowrsoonidaa guud ahaaneed un kadsoomayna oo macrifo iyo khibro ulahayna taas iyadna lama aqbalayo cumar ibn khadaab baa lagaba soo naqliyay nin dee shahaadana loo baahnaa markhaatina way ahayd ayuu ku yihi ninkan dee kuma garanayo kumana yeeleysa adiga waxba kuma yeeleysa garasho la-aantayda oo haddaan ku garan waayo taasi nuqsaan kuguma aha cumar baa leh ee bal cid ku garanaysa ii keeno nin buu keena la yidhi ninkan buu yihi ma garanaysaayo haabuud markaasaa wuxuu weydiiyey dee jaarkiisa u dhow ee markuu galo iyo markuu baxaba og ma tahayo may buuri markaasuu yihi dee haddaba safar miyaad la gashay kolley af soomaalina wax saa ku dhow baa jiraba oo laakiin dee kutubta inoogu saganta cumar oo kale safar waxaaba yidhahan dee safar waxaa loo yihi liannahu yusfiru can akhlaaqi rijaal dadka dabaa'icdooda iyo waxaa marka dee mashaqadan iyo dhibka badan iyo waxaan ayaa ruuxa wixii dabcigiisii soo saara dabciga dadka taas buu muujiyaaye taasna ma la gasho may buuri suu yihi mucaamalo kale oo maalima idin dhex marto ruuxa lagu garto markaa dee halcaamalto bidinaari wa dirham markaasoo taasaa loo dariishadaa ruuxa waraciisa maybuudo tui waxaa araaka anaka ra'aytahu fi lmasjidi yarfacu ra'sahu wayakfid lasta tacrifu markaasu ku hi itini man yacrifuk oo macnaa waxaan ku arkay waan u arkaa inaad ku aragto isagoo masjidka dee kolna foorarsanaya adigu dee tukanayo un salaadaasumaad ku aragtee wax kale macrifo uma lihide ninkani kuma garanay ninku garanaya ken buuri bal markaa dee khibradaas baa labada dhinacoo loo baahan yahay wan وqال dahabiyu dahabi wuxuu yihi wahuwa min ahli الاstiqrاءi taami fii naqd الrijaal xaafid mxajar waa cibaaro uu yihi oo lagu ku sifeeye dahabi oo raggii ka dambeeyena ay walow dee xagga tawjiheeda iyo macnaheeda ay iskuba yar dee aad moodo madluulkeeda ay iskuba yar khilkhilaafeen oo culimadan dambena barhkooda ay aad u yar tatabuceen bal waxyaalihii la yidhi qowlka markaas ay xagga tawjiheeda laakiin waa isaga laga soo naqliyo kumay kulmin min culamaai hada shaأni shanigan culimadiisa kamid qad calىa twsiiqi ضaciifin daciifa tawsiiqintii iyo isagoo l markaa laga dhigo iqo walaa calaa tadciifi iqatin iyo ku iqaa tadciifintii adigu iskumay waafaqeen macnaha iskumay dee kumay kulmin kolley adigu cibaaradiisa haddaan lafti ahaan eegno waxaabay keenaysaa laba culimada muslimiinta ka midi inaanay isku raacin ruuxsiisa nafsul amarkiisa daciif ah inay tawsiiqiyaan haddii la helo dhici karta axwaashiisa qaarkood ay kaba qarsooyin oo tawsiiqiyey waxa weeye cid tadciifisay un baa la helayo mid kalea daciifin ku isagu nafsul amarka iyo waaqaca siqo ku ana laba culamaa hada shani maaha dee cid kale culamaa hada shani kaba midi tawsiiq m tadciifkiisa iskumay raacinoo haddii midkood uu daciifiyo oo dhici karto wax soo yar gaadha iyo isagoon hagaag uhubsaniyo waxyaalo ama umuur uu ku daciifiyo dee kii kale ayaa tawsiiqinayo laakiin kolley maqsuudku waxa weeyaanuun dee isku raac la isku raacay si waaqacayd si ka duwani may jirinoo macnaa in oo waxa weeyaan laba oo laa yakhtalifu fiiha ismaan sida cibaaradoodii aad oo laba iskuma khilaafayaanso dee maan ujeedada wax la isku wada raacsan yahay un bal markaa in si waaqac ahayd oo ama dacfi daciifa dee in ay dhacdo inay culimadii haddana iyadoo ninkani daciifiya ay tawsiiqiyaan oo halkaa kelimadoodu ay taa ku wada mar ay xaggaa wada martaa taasi asal ahaan may dhicin hadday barhkood ay dhici karta ay kaba qarsoon yahay xaalkiisu intii kale ayaa caddaynaysa jaanib kalena waa sidaas oo kale un oo bal markaa kolley macnihiisu waxa weeye un baltay dee ama ay kuba fasireen ama culimo ay kuba fasireen oo kaleo tan imika ay kuba fasireen waa in macnuhu yahay un kolley waaqacayd si ka duwan cidi iskumay waafaqin asal ahaan culimada kamay dhicin ahla hada shan oo hadday barhkooda waxyaalo ka qarsooni jiraan dee intii kale ee xaqaa'iqda ogeyd ayaa ku khilaafsan oo si waaqacayd si ka duwan itifaaq culimadii hada shan kaba dhacay maba jiro sheekhu yihi walihada saas daraaddeed buu kaana u ahaa arrintan madhab unasaayi nasaa-i madhabkiisa anlaa yutraka inaan lagaba tegin xadiidu rajuli ninka xadiidkiisa xataa yajtamica aljamiicu calaa tarki ilaa ay dhammaantood isku waafaqaan oo dhammaantood ay iskuma waafaqaan halkan kolley dhammaanta iskuma waafaqaan so maaha haddii dee dadka intoodii badnayd intay daciifiso mid yalaba ay diido intay nasaa-i inuu xoogeynayo taas ma aha oo iyada taas maaha maqsuudka maaha walow barhkood ay taa kama fahmeen oy kama dhigeen madhabkiisu halkan inuu fadfaad yahay ama madhab waasica yahayoo ee ujeedadu tasaahul badani jiro dee isagana waa ragga tashadudka laguma yaqaano bal dee kitaabkiisuna labada saxiix dabadeed kutubtaas sunanta waa kitaabka uguna yar xadiida daciifa raawi daciifana uguba yar bal ruwaad ay kaba tege qaateen abi daa-ud iyo tirmidiyabu isaga kaba tagaa ruwaad bukhaari iyo muslim ku sugan buu wax kaba sheegaa oo nin xaggaa laguma yaqaano ee laakiin xaafid ibnu xajar baa wuxuu ku tawjiihiyaa inay jamiican loogaba jeedo waa dee nuqaadii waktigaasoo wuxuu leeyahay nuqaadii baa waxay yihiinba kuwa mutashadidiina iyo kuwa muctadiliina ayay isugu jiraan bal matalan dabaqaadkii haddii la eego yaxya alqadaan iyo cabduraxmaan ibnu mahdi yaxya alqadaan waa mutashadid cabduraxmaanna waa muctadil oo kale yaxya ibnu maciin iyo axmed oo kale axmed baa ka ictidaalsan yaxya ibnu maciin oo kale taasuu ku soo waday xaafid ibnu xasan marka ujeedadiisu waxa weeye dadka caynkaas oo kale ah dee ilaa kan ay isku waafaqaan kategiisa kama tago matalan hadduu raawigii dee ninkii mutashadidkaa daciifiyo laakiin ninkii muctadilka maaha nin mutasaahila uu isagu xoogeynayona ku waafaqsanayn de markaa kama tegayo oo iyadii kama tegayo oo bal matalan oo de haddii culimadii halkan ahelka u ahayd ay dacfigiisa laba timaado ay daciifiso mid iyo laba yar ay kuna ay khilaafsan yihiin taa ujeedadiisu maaha ee waa arrintan oo kaleo dabaqaadkan dee mutashadid iyo isugu jira muctadil ilaa dee kii muctadilkaana tan ku waafaqsan yahay haddii kii muctadilkaa xoogeynaya kama tegayo marka ma aha madhab dee imaka fadfaada ama tasaahul badan uu ku sugan yahay maatiisan walyaxdar ha digtoonaado almutakalimu ninkii hadlayey fii hada lfani fanigan ee macnaha waa jarx iyo tacdiilku maha wax kale halkan kaba hadlayay min atasaahuli fudaysk iyo tasaahul fi ljarxi watacdiil mar ciddan uu sharaaxaynayo wax ka sheegayo ama uu tacdiilinayo in xaggaa uu fudaysk iyo tasaahul kaba dhaco taa iska ilaaliyo waayo fa inahu isagu in cadala hadduu tacdiiliyu taskiyeeyo axadan axad bigayri tasabutin hubtasho la-aan isagoo ninkan hubsan oonu dee ninkan nin iqa ahayn uu yidhaha waa nin iqa ah kaana wuxuu noqonayaa kalmuhbiti mid sugay oo kale xukman xukm laysa bisaabitin aan sugnayn oo kaleu noqonaya su u noqonaya ee ninkan marka la yidhaha waa nin sugan xadiidkiisii baa la aqbalaya isagaa axkaamtii laga qaadanaya isagaa wax kasta loo xujaysanaya marka maxaa xadiidkii ninkaa tawsiiqiisii inoogu timaada xadiidkii ninkii haddaba haddaba marka horeba la fudaydsaday oo tasaahul intuu ruux ka dhacay laiska taaskiyeeyey isagoon taskiye mudan wixii axkaamee kaba rasimay be axaadiistii uu warinayeyna dee maxay asaaskaasay ku binaysan tahay oo xukum aan sugnayn u sugay oo kale ayuu ruux noqonaya maaha ninkan uu taskiyeeyey waxa ka dhalanaya ayaa wax weyn ah fayuksha caleyhi waxaa looga baqanayaaba ninka caynkaasa an yadkula inuu galo fii zumrati man rawaa xadiida wahuwa yadunnu anahu kadib xadiidkii dee saxiixa muslim kuga sugnaa man rawaa canii xadiidan yadunnu anahu kad ama yara anahu kadibun ama yura anahu kadibun fahuwa axad lkaadibeyn ama kaadibiin iyadna qoloyn kuba wariyey taas baa la arkaa inuu kooxdoodiiba galo oo nin xadiis wariyey uu malaynayo inuu been yahay iyo haddana saa kuba wariyey dee waa beenaalayaasha midkood dee nin markaa aanu uu isleeya aanu hubin markuu yidhaah waa nin siqo ahna baabkan inuu galo ama taasaaba looga baqanaya taasi waa midaba xagga tacdiilka wayn jaraxa waa tan oo dhici karta inay jaanibkani badan tahayba oho dee dad markaa ama dee si dee imaamkii weynaa qaadi ibnu daqiiq alciidba markuu sheegayo umuurahan iyo waxyaalaha keena tajrixa de kolley asbaabo way noo horreysay oo dee asbaabtii xaggii itijah iyo waxyaalana way noo soo horreeyeen inuu dee qayba ay kaba mid tahay ikhtilaafkan dadka dhexdooda dhaca ama firqooyinka dhexdooda dhaca inay qayb kaba qaatay isjaraaxayntii la isjaraaxaynayo iyadoonay umuurihii kale iyo dawaabidii kale kuba xidhnayn ee khatarteeda taasi ay leedahay oo wakti kastaba wax jira ay tahay kolley jaarixig waa iskaba badan yahay xasad baa keenaya muyuul ama ijtihaad ama ikhtilaaf matalan wujuhaatu nadar baa keenaya dee umuuro kalena way keenaan oo inta badan asaaskan dee ruuxuu kaga baydhayo ama inxiraaf kuba gelayo wain jaraxa marka wuxuu leeyahay hadduu jaraaxeeyo bigayri taxarusin waa is-ilaalin isagoon hubsan oo ninkan bal dee aan geed kasta intuu taba eegay ikhtibaar laba yimi markaa arkay inuu ehel u yahay in la jaraaxeeyo isagoon intaasi jirin bal markaa amri min alumuur ku jaraaxeeyo fa inahu isagu aqdaam markaa wuxuu ku dhiiranayaa cala dacni durid fii muslimin muslim uu duro beriin beri ka-a min dalika waxaanu ku sharaaxeeyey wasama wuxuu ku calaamaynaya ku suntayaa bimiisani suuin waa sumad xun oo yabqaa calayhi uu ku hadhayo ninkan caaruhu abadan weligiiba dee wax socda weeyo isagana dembigiisu intaa socda bal waxaa dhici karta darar adduunyo ama dadkii oo ka carara cilmigiisoo lagu intifaaci waayo waxyaalo kalena ay kaba dhashaan oo darar adduunyana uu yimaado iyo dararkaa dee ilaa aan kaba hadhahayn dee taasna uu isagu dembigeedii leeyahay bal markaa baltaa haba hursada buu leeyaho ninku ha istiro walaafatu aafaduna khaasatan waa marka ama la jaraaxaynayo cid aan dee eheluba u ahayn iyo hubsa taxarus la-aan wax lagu jaraaxeeyo tadkulu fi hada kan way soo gelaysaa oo noocan taarata min alhawa walgarad alfasid xagga hawada iyo qaradkiisa xun ruuxa ayay kaba imanaysaa وكلاaم المتqdimiiن صاlm min hada غاalبا raggii hore kalaamkoodu inta badan rag waraciin ay ahayn oo cabsidoodu badan tahay oo kalaamkoodu janib hawo inay wax ku jaraaxeeyaan ama ay ku markaa taas waa kaba badnaa inta badan وtaarata taarana min الmkhaaلafaةi في الcaqاa'د khilaafitaanka xaggii caqaa'iddii laisula khilaaftay waa firqooyinkii kala dunaa way isjaraaxeeyeen ninkan isagoon wax kala egin baa dhici karta dee itijaahan ay ku kala tegsan yihiin buu ku jaraaxeeyey bal iyadoona imika maanta waktiga mukhaalafo weyn oo sidaasi jirin baa la isjaraaxeeyaa bal markaas kolna taasay kaba imanaysaa wahuwa mawjuudun kasiiran qadiim xadiisa ama xagga ikhtilaafka caynkaasa bal dee kolkol dee firqooyinkii macruufkaaba ahayd kol iyadoon firqadaas ba ahayn oo waxa weyne laisku khilaafsan yahay waxa ay tahay umuuro ijtihaadiya ayaa la isjaraaxeeyaa oo dee badan oo waktiyo dambada badnaa ama intii dambe haddaba wuxuu leeyahy ka caynkaasi nooca caynkaasi mawjuudun kasiiran aad baa uu jira qadiim xadiisa zamankii hore iyo zamankii dambaba walaa yanbagii mana haboona idlaaqu sharxi bidalika nooca caynkaasi ikhtilaaf caynkaasoo nin ruuxii lagu jaraaxeeyo oo la idlaaqa taasi wax haboon maaha faqad qadamnaa waan soo horreysiinay تحقيق الحاaل بل حاaلka sugitaankiisa ama ضبdintiisa xاaلku su yahy في الcمل برواية المبتدعة ddka مبتدعada marka riواayadooda lagu caمل فalayo xاaلku suu noqonayo ama waxa arintu ay tahy marka lg ma lagu caمل falayo mise laguma caمل falayo quyuuday leedahay bal marka lagu caمل falayo taa waa ti aynu soo marnay asbaabtii dacmiga inoogu soo maray b aan kuwa soo marnay والجرح مqدم على تعديل والله سبحaنه وتaعالى أعلم waxaan adigu aynu ku soo jirnay xaggii sharxiga tacdiil kii masaa-il soobnayd oo kaba tacalluqsanayd ama axkaam kaba tacalluqsanayd oo uu raaciyey alfaadahii sharxiga iyo tacdiilka uu sheekhu inoo raaciyey marka ayn dee bal waxaaynu soo aragnaynaa in bal laga aqbalayo taskiyada ama tacdiilka ruuxii asbaabteeda garanaya laga aqbalayo xataa shaksi haba ahaatee taa bal iyo umuuro kuba tacalluqsan jaanibkaas iyo kaa mid ahayd digniin loogu dee waxa weeyaan ahayd inuu ruuxu ka digtoonaado ruuxii meeshan ama waxyaalaha taskiyeed sharxi kaba hadlayay ee tasaahud uu laba yimaado wax weyn oo dhib ah ayaa kaba ratibmaysa kollay tasaahudka labada dhinacba dhacaan ka wuxuu uhi waljarxu jarxigu raawiga la tajriixinayo la daciifin muqadamun isagaa laga horreysiinayaa cala atacdiili tacdiilkii isagaa laga horreysiinayaa waad markaa oo wuxuu u jeedaa raawigii bal haddii dee la tacdiiliyo ciditaskiyaysoo cid tajriixinaysa aanay jirin dee waa taanu soo maro in la aqbalayo haddii raawigan la daciifiyo guud ahaanoo cidba aanay tacdiilin sharxina aanu haynana dee sharxigii wax caaridayaa ma jiraan walow bal markaa masabkiisa in la caddeeyaa waa laazim mise maaha ay meesha taallo laakiin raawii hadday ku kulmaan sharxi iyo tacdiil macnaa waxaan haynaa bacd alculamaa oo iyagu halkan ehel u ahaayo raawigan taskiyeeyey waxaana la hayaa iyaguna bacdigood oo halkan raawiga daciifiyey ama sharxiyey labadaa xaalo weeye oo waxaa raawigii ku kulmay sharxi iyo tacdiil keebaa mudnaan kale keebaa la horreysiinayaa labadoodu markay istacaarudaan marka halkan baa wuxuu yidhi sharxiga ayaa leh mudnaantaoo la horreysiinayaa taas weeye masaladu bal waanu qaydayaa qayd buu inoogu qaydi doonaa oo wuxuu yihi waljarxu sharxigii muqadamun isagaa laga horreysiinayaa cala atacdiili taskiyadii iyo tacdiilkii waa laga horreysin waabaqa daalika jamaacatun culimada jamaaco kaba midi way idlaaqeen usadadu mabay qaydine guud ahaanba waa laga horreysiinayaa sharxiga tacdiilkii baa laga horreysiin bay yidhaaheen walaakin maxalu laakiin idlaaqaas maahee maxalu waa maxalu daaka taqdiim horraysiinta ee sharciga la horraysiinayo maxalkeedu waxa weeye in sadara hadduu soo fuulo sharcigii mubayanan xaal yahay mid la caddeeyey oo sababtiisa la caddeeyey min caarifin weliba ruux garanaya oo aqoon u leh biasbaabi asbaabta sharci keenta taas marka uu ka soo fulo weeye liannahu waa tacliil bayutay liannahu in kaana hadduu yahay sharcigu غayra mufasirin waa halkii mubayan buu markii hore ka cabiray makana mufasira mid aan laba cadayn sababtiisii oon la fasirin uu yahay lam yaqdax kaasima dhaawacayo oo laguma qamcinayo fii man ruuxii sabatuka ay sugnaatay cadaalatu cadaaladiisu ay sugnaatay wain sadara hadduu ka soo fulo min gayri caarifin ku aan garanayn bilasbaabi asbaabta sharciga iyo waxyaalaha keenta mid aan garanaynba uu kaba soo fulana lam yuctabar bihi ayضa lama ictibaarinayo bal marka halkan masalada inoogu horeysa waxa ay tahay oo inoo sheegay sharci iyo tacdiil hadday ruux ku kulmaan sharcigaa la horreysiinaya kollay isa guud ee loo horreysiinaya marka halkan may eegin oo may ictibaarin jaanibka badan oo may odhan de haddii tacdiilka loo badana tacdiilkaa la horreysiiyo haddii jaanibka sharcigu uu badan yahayna sharcigii ha la horreysiiyo de hadday istimnaadaanna bal markaa kaa ha la horreysiiye sharcigaa la horreysiinayaa bay dhahaan walow sheekhu inoo qaydi doono waxaana taa ay u leeyihiin dee ruuxan hadduu ruux ruux uu tacdiiliyo ruux kalena uu sharxinayo kan isaga jaarixa agtiisa waxaan kani ogeyn oonu oqde oo waxaan keenayay sharcigaoo kan kaba qarsoonayd ama aanu ogeyn oo cilmi ziyaadaha kan agtiisa kuga sugan oo wax ziyaado oo qarsoon oo kan kale ka qarsoonaato kani kaba ogyahay baa jira kol haddii uu sharcigii la aqbalaya yahay ka uu noo qaydaa saas baa loo horreysiinayaayo waxa weeyaan tan an waxa dhici kartaba dee cadaaladaas hor ahaaneed markuu ruuxan ku arkay iyo mastuurnimo uun inuu taas ku taskiyeeyo kanna ruux khibro u leh oo kani aanu uba lahayn uu yahay waxaanu kani ku aragna uu ruuxani kaba ogyahay xaggiisii oo saasaa qowlka jaarixa loo horreysiinayaa marka qaydkan leelo horta wa xagga qaydkan inoogu qaydaynaa maaha uun dee haddii ruux imaka la tacdiiriyo taskiya inoogu sugnaato mid yidhaah waa daciifun ama waa ruux majruuxa un taas iyada maaha si loo jeedo la horreysiinayo walow barkoda iska idlaaqeene horta waa in sababtii sharciga la caddeeyo sababta sharciga waxaa loo leeyahay loo caddeeyo waxaa dhici kartaba ruuxani wuxuu isagu inuu ruuxan sharxinayo uu haysto oo marka dee la eego aan u suuban in ruux lagu jaraaxeeyo wakti kastabana taasi way dhacdaa waa isaga siday laba ahayd ama ra'yiisi ama wuxuu isagu weyneeyo oo kobtiimiyey oo laakiin aan heerka in la gaadhsiiyaba ahayn ayaaba ku sharaaxaynaya oo hadhow marka la caddeeyo la fasiraa la garan karaa wixii wax lagu sharaaxayn kara inuu yahay iyo wax kale ama iyadoo uu duuduubay uun iyada taas hebelwa saasun dee laguma aqbalayo waayo waxaa la arkay iyadoo ruwaadii qaarkood ama raggii dee ahlal sharxiba ruwaadda qaarkood waxaan lagu sharaaxayn oon dee sharxi u suuban inay ku sharaaxeeyeen inbaa laga sheegay ama oo la yidhi nin adigu zaadaan la odhanaya maxaad ugaba tagtoo kaana kasiir alkalaam buu nin hadal badan buu ahaa hadal badniba maaha markaa wax imaka halkan jarka keeno oo kale bal imaamkii shucbaa lagaba soo naqliyey isagoo nin bal markaa dee la weydiiyey uu sharaaxeeyey inuu yidhi ra-aytuu yarfudu calaa birilown isagoo waa nooc adigu biqaasha kama farta anaga kaba mid ahaayo cadow noocyadii aan carabti ahayn noocaankaas isagoo aada u eryayo dee taasaan arkay oo kale ama nin kale oo uu yidhi waxaan gurigiisaan tagoo aalad lahwi baan gurigiisii ka maqlo waan ka laabmo taasi hubsasha ilah yidhi inuu isagu joogayo in kale waxan inuu ogaayo in kale isagu ka isticmaalayo inuu ahayo in kale waxyaalo badan baa meeshii dee taallay oo markaa kolkol waxaan jarxi keenahayn baaba dee ruuxii lagu sharaaxayn kara haddaan sababtii la caddayn marka horta waa in la caddeeyo laydhaha waxaa iyo waxaasaan dee ku daciifinayaa oo uu majruux ku yahay taas iyada waa mid welibana ruuxani ruuxii dee aqoon kastaa uu lahaa iniyo ruux kastaaba waxaan kama hadlin karo oo ruux kastaaba dee waa san iyo hebel waxa weeyaan ruux warkiisa la qaata maaha iyo hebel iyaan loo tegin iyo waa inaan waxaa laga dhegaysanaya waxyaalahaasi dee ruux kastaba lagama aqbali kare ruux siqa ah ehel iyo macrifo waxaan u leh umuuraha iyo sababtiina caddeeya kaas baa adigu ah ka sharxigiisa haddii cid kale ay qowlkiisa caaridaan la horraysiinayo bal marka aanu ruuxu ehelba u ahayn qowlkiisa lama ictibaarinayo sanbuu duubanna xataa hadduu bal tacdiir ruuxu ka maran yahay isaga sheekhu inoo sheegi doone mujmalka ah oo bal markaa taas weeye ka la aqbalaya ama la horraysiinaya buuri marka wuxuu inoogu sii caddeeyey oo meesha uu ku sii cileeyey sharxigii haddaan la fasirin la caddayn ruuxana ay cadaala u sugnaatay sharxi mujmalo un ruuxa laguma markaasin dee laguma jaraaxaynayo iyadoo cadaala u sugnaatay haddii uu ruuxani asbaabtaba anoo dee min asbaabtiisa ama caarifku aanu ahayna aqoon ulama ahayna lama ictibaarinayo fain kalaa hadduu badhnaado almajruuxu kan la jaraaxeeyey maanta jarxigani uu yimi majhuulkii mujmalkaa ama duuduubanan mufasalkaah cani tacdiili tacdiil uu ka maran yahay oo cid tacdiilisay aanu jirin qubila waa la aqbalayaa aljarxu jarxigiisii isaga la jaraaxaynayo laakiin ehelkiisa ka soo fulay mujmalan xaalu yahay isagoo jarxigii kaa mujmalka ee duuduuban unay kayr aan la fasirin kayra mubayani sababi sababtiisa mid la cadeeye mujmalkii mutafsir u tahay sababtiisa mid la cadeeye aanu ahayn waa la aqbali idaa sadara min caarifin ku garanayo wixii jarxi keenayay iyo waxaan keenayn markuu ka soo fulo cala almukhtaari qowlka ay culimmadu raajax yeeleen ee halkan la doortay liannahu shaniya idaa lam yakun haddaanu ku sugnaanin fiihi waa ruuxa markaa majruuxa maanta ee cala alijmaal ama mujmal ahaan loo sharxiyey tacdiilun tacdiil cidba ay tacdiilisay oo qowlkan mujmalkaa caarida haddaanu isaga kuba sugnayn fahuwa fii xayizi lmajhuul macnaa waa majhuul markaa jahaalo waaba saa habboonayd ama ku majhuula xayizkii iyo midaaqay iyo meeshiibuu kuba sugan yahay wa icmaalu qowli lmujarixi kan isagu wax jaraaxaynayo qowlkiisao markaa la camal siiyo oo dee la aqbalo awlaad ka mudan min ihmaalihi in qowlkii layska ihmaaliyo layskaba tago la ihmaaliyo oo muxuu sheeku markuu taa hore ay noo sugnaatay muxuu inoo sheegayaa waxaan idhi taa hore sharxi iyo tacdiil baa raawigii ku kulmayey isku caaridayay laakiin ruux baa oo in badanna waa taa ku badanba kutubtan sharxiga iyo tacdiilka ama kutubtan taraajimka oo de hebel waa daciif iyo hebel baa daciifin bay noo soo naqliyaani asbaabaa laynoogumaba soo naqliyo oo inta badan lababa socota asbaabtaa caddaynteedu dad inaguna ama waktigiiyo quruun iyo quruun dee raggaa iyo waktigaa ruwaadda la baashiray la noolaa u mooye raggii ka dambeeyo dhammina dadkaa aqwaashoodan bay ictimaadsanayeen oo ruwaadda taskiyadeeda iyo tajriixoodaba ay u ictimaadsanayeen markaa ishkaaliyadaas ayuu imaka yar eegayaayoo inta badan sabab baa cidima caddaysa iyaguna waxay leeyihiin sababtii ha la caddeeyo markaa sheekhu wuxuu leeyahay raawigii waa la jaraaxay sharxi mujmala lagu jaraaxay macna axad culimadii kaba mida maaha ruux dee ansaaf mutacalim ama aan aqoontaas lahayn ama aan ehel waxaniyo uqba ahayn oo yidhaah waxbaan jaraaxaynaya taas iyada ma aha ee waa dadkii ehelka iyo macrifada u lahaa ama ehelkana u ahaa macrifadana u lahaa axad ka mida ayaa ruux jaraaxeeyey sharxigiina munfasirin laakiin ruuxan cid tacdiilisay ma hayno oo waxa qowlkiisii caaridaya oo qowlkiisii ay iska hor imanayaan meeshii ma jiraanoo cid a'immadii iyaguna halkan ictibaarta ku lahayd oo ninkan tacdiilisay maba jirto suurada caynkaasa ayaa wuxuu leeyahay kol hadduu ruuxani caarif fii asbaabilijarxi yahay dee ruuxtiisana siqa u ayo isagu dee raaxaa siqanim ay u sugnaatay ila xataa hadduu caarif fii asbaabiasaa maanti loo soo sheegnay oonu waxa weeyaan isagii lagu kalsoonaan karaba ama aanu siqo ahayn cadaaladadi aanay uga sugnaanin iyada taasna dee qowlkiisii wax laguma ictibaarinaye lama ictibaarinaye bal uu yahay ruuxaa adigu ehelka u ah ahliyada dhan ule inuu waxaan kaba hadlo ruuxayna si mujmalah ama aan tafsiir lahayn buu ku daciifiyey laakiin cid markaa tasfiyeysay ama tacdiilisay oo qowlkiisan caarida ma jirto suurada caynkaasa wuxuu leeyahay iyadoo weliba uu khilaaf jiro oo barkood ay leeyihin mee sharxigu isagoo mufasareen la aqbali maayo kol haddii aan wax tacdiili meesha jirin raawin hortan cidi ka hadlin ee wuxuu markaas ku sugan yahay xataa ayaanu mashuulbaahana fi xayi mujaala xayis macnaa kolley waa makaanka oo kale ama nidaaqa iyo idaarka shay waa la yidhaah macnaa wuxuu ruuxani ku sugan yahay jahaalo meesheeda waa ruux aan la aqoon buu ka dhigan yahay ama halkeed yaallaa dee kol haddii uu imika jahaalo meesheeda oo imika suurada ninkaas haddaan bal ninkii aynu tacdiil cid inoo tacdiilsayba aanu jirin irxina aanu jirinba dee ninkaas kolley waan ka joogsan lahayd xaalkiisa oo dee aynay taskiyan u baahnaynin marka wuxuu ku sugan yahay nidaaq ama ibaar jahaalo ayuu ku sugan yaho kaasi waa nin aan la aqoon meeshii ayuunbu ama ruux mas-uulu makaankuu yaallaa saa daraaddeed sharxigaan mufasarkayn waan aqbalaynaa oo dee ninkan maanta ehelkana uu ahaa ama ahliyata ama ule jarxi iyo tacdiil ee hadalkan mujmalkii uu kaba soo fulay qowlkiisoon qaadano ayaa maanta ka awlaysan kol haddii wax caaridaya aanu jirin oo ninkan cid taskiisay aanu jirin inaan qowlkaba aan idhaha waxba kama soo qaadin oo ninkii sanba aan kuba aqbalo sanaa kaba mudanoo markaa xaasiisu waxa weeyaan haddii raawigii sharxiyo tacdiil ku kulmo sharxigaa la horreysiinayaa markuu yahay ehelkiina uu ka soo furo sababtiisana la caddeeyo labadaa xaalo markaynu haysano isagaa la horreysiinaya siaan soo sheegnay cilmi ziyaada ayaa kuba sugan tacdiilka oo kale bacd alculamaa waxay ku tagaan in haddii xataa ruux la tacdiilinayo sababtiisa la caddeeyo intooda badnaa halkan waxay leeyihin tacdiilku isagoo mujmala la aqbalaya oo haddii la yidhaha rebel waa siqa ama waa ruux cadliya waa saasa waa la aqbalayaayo kollay farqiga labadooda u dhexeeyaana haddaan isnaahaan ruux taskiyeeye waxaynu u baahanay inaynu waxyaalo badan tirinno haddaan sidaa sababtii caddeeya wax ka soo qaado waa nin salaada ilaaliyo soomkii ilaaliyo acmaashii dee ay ahayd ruuxu inuu ilaaliyo haddii laga tago ruuxuu ku faadsan qonoon taasoo dhan inaan tirino inuun hagaajiyey haddana waxyaalihii manaahida ahaaye iyagana fiskow kaga imanaya inuu nin ka dheer yahay oonu la iman si oo dhan inaan tirino dee wax la koobaya maho iniyada taas way adag tahay inaad markaas sababtii la wada caddeeyo wixii dee ay hagaag ficlan watarkan ay ugu sugnaanaysaa cadaaladu inaan meel ku ururino ama sharxigu isagoo xataa sida kale u toosano wax yaroo wixii kaloo dhan wada ilaaliyey hadduu sabab keliyo fisqiga fisqi keenaysa laba yimaado dee waan ku karaaxaynaayo waxa ku filan sabab keliyo la caddeeyo waxaasuu sameeya intii kale waabay u hagaagsan yihin laakiin tan kale dee hadduu ka soo qaad ninku camal acmaashii saalixaadkeed ka imida ilaalinayo oo laakiin acmaal kale uu kaba tegayo inkaasi kuma filla imika eeg taskiyadiisii hadduu manaahidii mid iyo laba iyo toban ka dheeraanayo laakiin wax ka samaynayo idna intan uu ka dheeraadee badani kuma filla taskiyadiisii oo markaas saasay isaga isagoo mujmala la ysaga aqbalayaayo dee waxyaalo badan in la tiriyaa loo baahanaya laakiin kan kale sabab keliya ayaa ku filan oo la caddeeyo oo la yidhaha sababkaasi ku markaa majruux iyo khalaas arrintii noobay dhammaatay ninkii majruux buu noqonaya saas baa loo baahan yahay dee isaga aanay ishkaali aanay wax kufriga ugu sugani aanu jirin sababta sheegitaankeedii bal haddaba hadday taasi dhacdo waasa haddii laakiin ruuxbu wax tacdiila uu kaba marin u tacaarud jirin iyada markaa cid ahal u ah arrintan oo laga qaato oo la ictibaariyo oo sharxisi ay jirto sharxigi waan iskaga camal falayna marka waxaanay dee taasi ku xambaarantahay kutubtan imaka aimadu ay dejiyeen ee ruwaadda siqaada iyo ruwaadda dacafada ay u dejiyeen ama guud ahaanba taraajimta ruwaadda ay u dejiyeen oo inta badan ruwaadii qowl laynoo soo noqonayo in hebel baa daciifiyey hebel baa saa yidhi laakiin wax sababay aanay laba socon bal waa mid aan ku dee qaadanayno kutubtaas wixii dee ay tacaarudaana een aragno laba reex imika iyadoo ay tarjamadii kusoo wada naqliyeen cid tawsiiqista iyo cid tajriixta iyada qaacidadan baan taoraan iskaga tadbiiqsanayna marka ay waa daciifi mooye wax kale aanu jirin dee kutubtaa ay tahayna waan iska ictimaadsan nasanan dee waa qowlkan labaad taas weyn marka wuxu uhi wamaala wuxuu yeeshay ibnu salaaxi imaamkii ibnu salaax fi misli haadaa noocan makaanahayna misuuye laftiga misliba iska ziyaado waa kan ujeedadu marka sharxigii aan la caddayn sababtiisii ruuxana wax cid tacdiilisay aanu jirin kacaynkaas oo kale ah ila tawaqufi fihi ilaa in joogsi laga joogsanayo oo isaga waa kan oo sheekhu yidhi ixmaalu qowli jaarixa awlaa min ihmaali uuna yidhi taasba weeye ayaa masalaya imaamka ibnu salaaxa oo masalada kitaabkiisa ku baxsiya khaasatan ruwaadii hore ee kutubtaa sharcigun ay ugu sugnayd hebel baa daciifa wax sababoo la caddeeyey aanu jirin dee cid tacdiilisayna aanu jirin kutubu taraajimna waata kuba sugan taas baa muxuu yidhi markuu dee qaacidtaa hore soo darbiyuu leeyahay qowl sharcigu waa in isagoo mufasara meeshun baan aqbalayna kaan mufasar ahayn lama aqbalayo ayuu arrintan iman kartee kutubtaas ayuu keenay iyo ictimaadka kutubta la ictimaadsanayo kala hadlo markaasaa markaa yidhi waxay inoo faa'iideynaysaa sharcigaa cidi saraaxaysay marraawiga caynkaase cidi aanay tacdiilin sha'nigiisa inaan kaba joogsano haddii bal markaa markan ka joogsano ujeedadu waxba inaanala xukumin waan ka joogsanayna riwaayadu sidii kolle markaa lama aqbalayo waa sharci waa iyadoon la aqbalin unbay kaba dhigantao si horunbay da'munasiisa yihiin dabadeed haddii ay noo caddaato bacdalbax wax markaa qowlkan ka hor imanayaana oo dee matalan taasna waan ku camal falayna haddii kalena dee tawaqufkaasaan isagu waan ka joogaynaa shanigiisa isagu la aqbalayno adigu xaalkiisa waa majruuc waxa u dhexeeya un kan qowlkan waa nin daciif uu noqonaya oo la yidhaha ninkaasi waa majruux oo saasaa sharxigiisii ugu sugnaanaya isagna wuxuu leeyahy maya xaalkiisa wuxuu noqonaya nin tawaqaf bal arrintiisu ilaa inta laga hubsanayo aa laga joogsanayo waxna loo xukumahay laakiin kolli nasiisadu waa mid uun saladaan khabarkiisii la aqbalinaya nasiisadu mid bay noqonaysaa faslun wamin almuhim waxyaalaha muhimka ee ujeedoodkii hadal fanni fannigan mustalaxa ama cilmigan xadiiskiia khaasatan jawaamikan kuwa tacalluqsan ruwaada midka muhimka waxaa ka mid ay tahay ba weeye ruuxu inuu cinaayo siiyo uu ihtimaamo dabdiyo macrifatu kunan musamayn si iyagu magacyada lahaa ujeedadu magacooda loo yaqaanay magacyo ay leeyihiin oo loo yaqaana uu jiray kunooyinkoodao la barto oo mimin dul kaba mida ustuhira lagu sooreeyey ama ku shuroobay bismi magaciisa oo walahu ay uma sugnaatay kunyatun kunyo laa yu'manu aan laga aamin ahayn an yaatiya inuu yimaado oo fii bacdi riwaayaati riwaayaadka barkoodu kuba yimaado makniyan xaaliya iyadoo kunyadan iskii lagu sheegay oo magaciiskiiba la sheegin haddaba kaas garashadiisa la garto la dabdiyaa waxyaalaha muhimka ayuu kaba mid yahay suu muhim u yahay wa min almuhimi fii hada alfanni macrifatu kuna musamiin bay inta dambe tacliil inoogu noqone waa lianlaa yudana si aan loogu malayn annahu kan maanta isaga dee kunyadiisu yimi aakharu ruux labaad ama mid kale inuu yahay kollay umuuro muhima ayuubu inoo tirin barhkood misaalka unbuu inooga sheegay kuwana waa ishaari doonaa intooda badanna mu-alafaad culimmadu ay ku khaas yeeleen baa jirta ama waxyaalo ee kutub ay sunnooyinka iyo waxyaalaha ama magacyada u dejiyeenna way jirtaa umuurahan tasabucda ama gaar ahaan ha noqotiyo noocan ama si guudba haba noqotee way jiraan marka wuxuu leeyahay waxyaalaha muhimka ay tahay in la ogaado la garto loo ihtimaamo cinaayo la siiyo waxaa kaba mid ah dadka ruwaadda kaba mid ee magacyadooda la yaqaanee ku suuroobay magacoodii in kunyadiisana layska babdiyo ninku kunyada u leeyahy kunyana waxaa la yidhaha wixii ama aabba ama hooyo kuwa bilaabma asadara biabin waa um abu fulan iyo umu fulan iyo taas baa kunyo la yidhaah bal intaasna layska hobsado la babdiyo ruuxii cilmigan ku sugloona macrifo u yeesho haddii kale dee qaladaha meeshii ka iman qadaayada iyo labsiyada ka yimaadaana kolkol xadiiskiibay dee raad ku yeelanaysaa xukunkiisii iyo aqbalkiisii markaa muxuu taas uu inoogu celeeyey waana waxa dee ay tay in loo barto laakiin ina badbaadayeen haddii ninkan kunyadii loo yaqaano magac oo uu ku shuroobo laguma yaqaano e marka magaciiska yimaado waa la garanaya halkaas ma qabtoono uu kuba shuroobo laakiin kunyo uu leeyahay waxaa suurtagala riwaayaadka qaarkood kunyadoo keliya inuu ku yimaado marka ninkii aan halkan ka jaahilka ahaa xaalkaas ee ninkan kunyadiisa aan laba socon markuu arka ninkan waxaa dhici karta inuu nin labaad u maleeyo waana ninkii hore uu magaciisa yaqaanay uun damigaasna meeshii imanaya welibana kolkol kunyadaas hadduu mid kale iskaba shabahayaan oo dee ama daciif iyo waxyaalana ishkaaliyo kala imanaysa haddaba si aan damigaa looga badbaado oo waxa weeye in dadka magacyadooda loo yaqaano in kuyooyinkoodna la bartaa shay muhimo weeye waanay u cinaayoon jireen dee kutub gaarana uu ku ururiyey hadaba wa min almuhimi fi hada alfanni macrifatu kuna almusamiin iyo wa macrifatu asmaa'i almakniyiina ama mukanayna wa macrifatu asmaa'i almukanayna kuwii iyagana kunyada loo yeelo kunyada lahaa magacyadoodii oo la bartaana muhimkuu kaba mid yahay wa huwa cagsi aladii qabla si ka horreeyey cagsi weeye ciladna waa mid keliyo oo maxay saysanu tahay dadka qaar baa kunyadoodin ku suurooba imaka faqad ee afdal asaxaaba ama afdal man bacda alnabiyiin ba walmursaliin abu bakrin asidiiq abu bakrin kunyadun buu ku suuroobay waxaa dhici karta in badan oo dalabada cilmiga ka midi magaciisaba inaana maqal aan ani aana garanahayn ba magaciiska garanahayn sunadiisu ku shuruuday markaa dadka dee dad badan oo lamidina way jiraan haddaba dadka caynkaasee kunyadoodii ku shuhroobay magac aan kunyadan ahaynna leh iyadana macrifo in loo yeesho dee kunyadiisi waa la yaqaanaa in marka kunyadiisa uu ku yimaadee waa labkuma imanaye hadhow magaciiskee aan lagu aqoonin kuma shuhroobinba uu ka iman karaa ishtibaah iyo in loo maleeyo in aan si horeba ahayn inuu yahay nin kale inuu yahay in loo maleeyaa ka dhici dhici karta markaa dadkaas kunyadooda ku shuhroobayna ruuxii cina fannigan dee ama cilmiganba doonaya inuu barto inuu iyagana ihtimaam iyo cinaayo gaara siyo dabdiyo iyadana bal ninkan kunyadan loo yaqaano magaciisa wuxuu yahay sida abubakar iyo amsaashu oo uu garto magaciisa muxuu ahaa si hadhow aanu marka uu riwaayaadka qaarkood ku yimaado isagoo magacii lagu sheegay bal kolle tadliiskii tadliiska siu dee ragga qaarkood baa u isticmaali jiro wuxuu ku suroobay waxaan ahayn baa tadliiska taswiya uu ka iman jiray ruuxoo laguma sifeeyo si loo garto markaa iyadana dan aanu u iman mid kale inuu yahay loo maraya taasna waa muhim waxaa kaloo wuxuu leeyahay wamacrifatu man ismu kunyati ay wa min almuhim waxyaalaha muhimka ah waxaa ka mida fannigan macrifatu man shaksi garashadii ismuhu magaciisu kunyatuhu kunyadiisa ba yahay wahum qaliilun kuwaasi ma badna ee waa dad yaroo kooban weeye dad yaroo kooban mararka maxaa uu leeyahay waxaa jirta dadka qaarkood aan magac aadiyaba lahayna magacooda uu kunyadooda yahay abu fulani taas oo kale abubakr bin cabdiraxmaan bin xaris bin hishaam ee fuqahadii toddobada ahayd kaba mid ahaa waxaa la yidhaha dee kunyadaas waaba magaciisii loo bixiyey abubakr iyada magac baabuu leeyahay oo cabdullahi bin cusmaan ee laakiin ninkaas dee culimadii taabiciinta kaba mid ahaa kunyadaa mooyaane iyo abubakr bin moxamed bin camr bin xasmin oo kale oo qolooyinkaasoo isaguna bal markaa qarniyada ahaa kunyada mooyaane wax kale ma laha ayaa leeyihi marka kunyadan ama magacoodii baa suuradii kunya yeeshay abubakr inagaba waata dadka qaartay abubakar iya waa lala baxa maaha magac kunyo maaha ilmo uu dhalo loogu kunyooday maaha ee waa magacii uu lahaa un magaciisii weeye haddaba dadka magacoodiiba uu suuro kunyo ku yimi ama kunyadoodi kunyo uu yahay ee kunyadan imi ay magac u tahay wax kaleba aan lahayn marka caynkaasa in la bartaa iyagu wuxuu leeyahy ma badna ruwaadda markan eegno inta badan abu fulan hadday timaado waa kunyadiisi ee magac buu leeyahay dadka qaar baa laakiin jira abu fulankii un magaciisi ay tahay kuwa caynkaasna in la iska jiro oo la barto hagaag loo fahmo marka kuwaasaa laba noqdo kuwa ninkani magacan iyo kunyadan way u kulmeen oo tan un baa u magaca una kunyo ah wax kale maba laha waana jiraan ruwaadda qaarkoodoo kunyadooda magacoodii dee ay kunyo tahay abu fulan ay tahay laakiin kunyo labaad leh oo tani magac bay u ahayd abu fulan abu fulan kalena waa la yidhaahaayo dee waxa wey